بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدina محمد وعلى آله وأصxaaبه أجمaعين waa mowduucii sagaalaad ee la xiriira arrimaha xajka iyo cumrada walaalayaal maadaama mawaadicdii hore aan ku soo taabannay ama aan kaga soo hadalnay si kookooban arkaanta xajka waajibaadka xajka iyo sunnayaasha xajka iyo fadliga xajka mowduucaani wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhaahdo muxaramaatu lxiraam qofku markuu xaj xirto ama cumro ou xirto waxyaalaha laga xarimay xirashadaas camalka uu gudagalay oo uu xirtay xaj ama cumro waxaa meeshaa imaanaysa waxyaale awal u bannaanaa in laga xarimo tusaale ahaan hadda qofku markuu salaada xirto waxaa laga xarimayaa waxyaale awal u bannaanaa ma hadli karo iskama soco socon karo wax ma cuni karo wax ma cabbi karo iyo wixii la mid ah sidaasoo kale markuu xaj xirto ama uu cumro xirto waxaa jira waxyaale la yidhaahdo muxaramaatulxiraam waxyaalahaas waxaa la doonayaa inuu qofku iska ilaaliyo ousan xaaraan ku dhicin isagoo xaramkii ilaahay jooga isagoo muxrimoo xaj xiran ama isagoo muxrimoo cumro ixraamtay waxyaalahaas waxaa ka mida muxaramaatulxiraamka qofkii ragga ahaa inuu madaxa asturo baa ka mida koofiyad ma qaadan karo cimaamad madaxa ma saari karo waxaa ka mida shay soo godan inuu ninku qaato surweel iyo qamiis iyo funaanad iyo shaati iyo jaakad iyo buumo iyo wix allaale wixii shayga soo godan ma xidhan karo waxaa ka mida waxyaalaha muxaramaatulxiraamka aan loo ogolayn qofka dumarkaa wejigeeda inay asturto ama qufaasayn inay qaadato gacnaha iyo faraha ay la gasho waxyaalaha sida galoofiska oo kale ah ee gacnaha la gashado qufaasaynka la yidhahdo xagga carabiga ama wejigii inay daboosho iyadoo wax keeni kara arrinta aysan jirin oo markaa ku kallifaya waa inay qofku mar haddii aan fitan iyo dhibaato iyo mushkilo kale aysan jirin laga baqaynin waa inay wejigeedii iyo gacnihii gacnaha la sheegayo waa inta hore ee calacalaha iyo faraha weeyaan waxyaalaha muxaramaatulxiraamka aan la ogolayn oo layska xarimay waxaa ka mid ah rag iyo dumarba timaha lama jari karo ciddiyahana lama jari karo ee qofka xajka jooga ee xaajiga oo muxrimka iyo qofka muctamirkaa ee cumrada xirtay ciddiyahana iskama jari karo timahana ma jari karo ilaa u ka xalaaloobayo ama hadduu maalan tima jarayo oo kale waa in la gaaro xilligii timaha la jideeyey inuu xirto ama timaha gaabiyo waxyaalaha ragga iyo dumarkaba aan loo ogolayn waxaa ka mid a waxa layaha diibka ama carafta ama barafuunka isma marin karaan waxyaalaha aan loo ogolayn ragga iyo dumarka waxaa ka mid a jimaaca iyo galmadii labadii qofoo isqabay iyo wixii la midka ahaa looma ogola waxyaalaha aan loo ogolayn waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo madaxa in la subko oo qofkii iska dhaashado oo madaxii maaragtay iska dufansado ama garkii iyo wixii la mid a waxyaalaha muxaramaatulxiraamka waxaa ka mid ah assayd inuu ugaarsado oo ugaarlaayo xilli iyo xaram mar hadduu muxrim yahay midna kuma layn karo waxyaalaha qofka laga xarimay waxaa ka mid ah qadcu nabaati alxaram xaramka nabaadkiisa weliba dhirta qoyan ama dhirta caadigaah waa inuusan qofku geedaha jirin ugaarta xaramka lama taaban karo ugaarta xaramka lama layn karo geedaha xaramkana lama jari karo waa inu iska ilaasho marka waxyaalahan muxaramaatulixraamka ah waxa weeyaan qayb ka mida raggay khaas ku yihiin waa madaxoo la asturo iyo shay soo godan oo la qaato raggaa laga xarima waxyaana dumarkay khaas ku yihiin waa asturidda wejiga iyo qufaasaynka ama qufgacmoodka oo la qaato wey waxyaalana ragga iyo dumarkama waa ka dhexeeyaan waa muxaramaatulxiraamka inta soo hadhay weeyaan markaas waxaan haddii qofku la yimaado mid kasta waxbaa ka imaanaya mid kasta waxbaa ka imaanaya marmar waxaa jidha cududaar qofku uu yeelanayo qofka halmaamay ama jaahilkaa wixii oo min baabi tarafuh raaxaysi ula yimaado yaa diib buu isticmaalay ama shay soo godan buu xirtay ama gabadhii baa wejiga asturtay ama ninkii baa madaxii asturay ama waxbuu marsaday waana jaahil ama waa naasi kuwaasoo kalea ka mid cududaarka waxyaalaha imaanaya inaa markaa fidyadii lagu yeela laakiin waa inuu qofku is ilaaliyo waa inuu qofku iswaardeeyo waxyaalaha qofku la yimid waxyaalahaan loogu cududaarayn baa ka mid ah wixii min baabi alitilaaf ah oo wuxuu telfiyey ah timihiibuu jaray cidiyihiibuu jaray ugaar buu laayey iyo wixii la mid a fidyadii baa laga rabaa xataa hadduu jaahil ahaa xataa hadduu naasi ahaayoo halmaansanaa waa laga doonaya weliba ugaarta in la laayo ama jimaacu la yimaado dembiyada waaweyn bay ka mid noqonaysaa qofkii oo muxrima laakiin kuwa kale sakhaa'irtaa lagu tilmaamaa marka walaalayaal waxyaalaha muxaramaatulxiraamka ah waa waa in layska ilaaliyo maalan qofkii haddii baahiya xaaja ku timaado maalan surweel buu xirta mara go-a uu hoos ka xirta ma haysto surweel keliyau haystaa go-yaashiina waa waayey ama kaboo waayey waxa weeyaan markaasoo khuf iska xirta dee qofkaa xaaja arrintaa ku kalliftay wuu xihan karayaa walaalayaal marka waxyaalaha muhiimka ah waxaa weeyaan muxaramaatlxiraamka inaad layskaga ilaaliyo oo laga fogaado oo laga dheeraado weeyaan si qofka camalkiisii oo u noqdo camal wanaagsan oo saxiixa haddii kale dhiig baa ku waajibaya shayba waxbaa ka waajibaya shayba waxbaa ka waajibaya ugaartan uu laayey ama geedahan uu jaray ugaartan uu laayey waxaa la fiirinayaa xayawaanka kay isshabahaan maalan hadduu hadda goreyo dilo oo kale waxaa imaanaya inuu neef geeloo kale la yidhaahdo baad ku magdhabaysaa marka waxyaalo waaweyn baa imaanaya oo mowduuc dhan u baahan in laga diyaariyo qofku waa inuu isilaaliyo marka waxaa jira waxa la yidhaahdo dimaa ulxaj xajka dhiigagga yimaada oo maaragtay kala noocyaah dhiigaggaas waa waa masaa'il muhiim oo dadka imin yarbaa sida ay tahay u garanaya marka dhiigaggaas qofka dhiig baa lagu yeeshay laakiin dhiiggii baa kala duwan dhiiggii baa kala duwanaanaya marka waa dimaada waxaa la yidhahdaa xajka qofka ku imaan kara ama waxyaala uu la yimid awgeed kaga imaan kadha arrimaha la xiriira macnaha weeyaan iyaduna waa mowduuc dhan oo keligiis u baahan in si gaara loo bayaaniyo ama ay culummadu uga hadlaan insha allahu tacaala walaalayaal ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo sahlo acmaasha ilaahayna xajkeenna mabruur ka dhigo xujayadeena dhammaan ilahay xajkooda mabruur ka dhigo xujayadu luqo kasto ay ku hadlayaan dal kasto ay ka yimaadeen midab kasto ay leeyihiin ilaahay xajkooda xaj mabruura ha uga dhigo cumradoodana ilaahay mutaqabalo ha uga dhigo ziyaaradoodana ziyaara mubaaraka allah uga dhigo ilaahayna kuwasaa loo aqbalay ee looga dhigay allahayna ku daro waa xujaydu iyo muctamiriintu waa wafdiga ilaahay ilaahay hadday baryan ilaahay waa aqbalayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay weydiisaan ilaahay waa siinayaa wafduraxmaan weeye ama wufuuduraxmaan weeyaan duyuufuraxmaan weeyaan ilaahay martidiisi weeyaan ilaahay marti la jecel yahay oo la maamuusay oo wanaagsan allahayna ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu